بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismi illaahi araxmaan araxiim waa can oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhegaysanaysaa ee ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a ku dhowaad labaatan murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar cagmarin ah oo galabta mujaahidiintu ka fuliyeen duleedka deegaanka ceelkooxle ee bariga hiiraan iyo al andalus oo heshay magacyada qaar ka mid a murtadiintii lagu laayay weerarkaasi waa sidee habsami u socodka howlgallada mujaahidiinta ee bariga wilaayada hiiraan maxaan ka ognahay khasaaraha lixaadka leh ee murtadiinta ka soo gaaraya howlgallada socda imise deegaan ayay mujaahidiintu kula wareegeen howlgalladan dhowrka bilood socda maxaase ka jira in cadowga deegaanno cayiman lagu soo kuusay falanqayn ayaad dhegaysan doontaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo ka warbixiyey howlgalka maanta ka dhacay duleedka degmada muqokori faafreebka ayaad ku dhegaysan doontaan jenaraal ay yuhuuddu sheegtay in ay duqayn ku dishay oo si lama filaan ah loogu arkay fagaaro ku yaal caasimadda iiraan faahfaahinno ka soo baxaya isku soo baxyo ay dad ku dhinteen oo maanta gilgilay magaalada nairobi iyo magaalooyin kale oo ku yaal gudaha kenya kulan dowro sharci ah barbar socotay oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee mudug iyo howlwadeennada maktabka diiwaanka sakawaadka oo soo gebagaboobay barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobadaas kuwa kale iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay dhegaystayaal waa mar kale iyo fafreebka wararka waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horeeya ku dhowaad labaatan murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar cagmarin ah oo galabta mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka deegaanka ceelkooxle ee bariga hiiraan idaacadda islaamiga ah ee al andalus ayaa waraysi gaar ah la yeelatay waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan isaga oo ka warbixiyey howlgalladii maanta dhacay waxaana waraysigaasi inoo qaaday walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu caawa waa habeen khamiis ah taariikhnu ay ku beegan tahay soddonka bisha dulxija sannada kun afar boqol afartan iyo lix hijri idaacadda islaamiga alandalus waxay waraysi la yeelanaysaa waaliga wilaha islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan sheekhan alwaali ugu horreyntii kusoo dhawow idaacadda islaamiga alandalus bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaam calaa rasuuli illahi wcala alihi wasaxbi ajmaciin waa ku dhowahay idaacat alandalus sheekhana jasaaka allahu kheyran wabaaraka allahu fiika su-aasha koowaad aan ku weydiinaya waxay tahay dagaallo ayaa maanta ka dhacay qayba ka mid ah wilaayada hiiraan gaar ahaan dhankeeda bari dagaaladaasi xaggey ka kala dhaceen maxaana nooga sheegi kartaa alxamdu lilaahi wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin qaala allahu tabaaraka watacaala inaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati addunya wayowma yaquumu lashaad ilaahay baa mahad iskale subxaanahu watacaala dagaalada maanta dhacay waxay uun la mid yihiin kuwii horay u dhici jiray waxayna ka dhaceen maxamudow goobaha qaybta galbeed ee moqokori oo ah dhulkan loo yaqaan meeshaan abdhaare meesha la yidhaahdo cusublahuute ilaa duleedka ama dheh qaybta waqooyi ka xigta meesha la yidhaahday sooman deegaanadaas weeye qayb oo ugu soo aadan moqokori meesha la yidhaahdo galbeed qaybuna waa qaybtan muqkuri duleedkeedaho u dhow waa eriyadii ceelqooxle xere isku ururinayeen cadowga ilaahay subxaana watacaala qaybtii ka jabtay isgoyskii muqligii gayacad cadowgii ka jabay iyo waxyaaba lasoo ururiyey baa la isugu geeyey meel saddex kilomitr u jirta ceelqooxle halkaasaa ilaahay subxaana watacaala ku jabiyey oo walaaluhu ku weerareen dhib adagna loogu geystay isku duuduub dhulka ay wax ka dhaceen waa laba qaybood ama deegaano kala duwan qaybuna waa qaybtan koonfurta bari kaga aadan muqokori qaybna waa qaybtan galbeedka kaga aadan ama galbeed koofureed kaga aadan moqokori maxaasna kaga soo aadan galbeedka dhulkay wax ka dhaceen waa dhulkaas waa tahay sheekhana maxaa nooga sheegi kartaa khasaaraha ka dhashay dagaaladii maanta ilaahay waa uu jabiyey cadowgiisa ee si guud inta hadda ay walaaluhu xaqiijiyeen waa toban bakti ah iyo toddoba dhaawac ah Ee wayna ka badan karaan intaas Ee, haniimana waa jirtay maxamuudow oo ilaahay subxaana wa tacaala mujaahidiinta gacantooda soo geliyey hub kala duwan akayaal leh kmya leh arbijiya leh ee gaari nooha ah uu ku jiro oo ilaahay subxaana wa tacaala ee, uu siiyey oo uu ku manaystay mujaahidiinta marka haniimo kala duwan baa ilaahay siiyey walaalaha mujaahidiinta ah waa tahay sheekhana deegaanadii maanta lagu dagaalamay caawa ka waran xaaladooda yaase gacanta ku haya aad bay u xasilloon tahay ee sidii ilaahay horeyba uu noogu nicmeynayey ayuu ilaahay noogu nicmaynayaa cadowgu waa tabar yareeyey waana sii baaba'ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaana waxaan weydiisanaynaa inuu israaciyo ilaahay uu jebiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigooda uu rucbi ku furo mujaahidiintana alla waxaan u weydiinaynaa inuu thabaat siiyo qalbiyadoodana xoojiyo iimaankoodana uu barakeeyo insha allahu tacaala waa tahay sheekhana marka dagaaladii maanta dhacay maxay kaga duwan yihiin dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay isla duleedka muqokuri wax farqia uma dhexeeyo dagaalkan iyo dagaaladii hore waxba kuma kala duwana ee sidii baa weli caqligu u maqan yahay sidii bay talada u maqan tahay sidii baa loo fahmin meesha ay daawada jirto ee waa isla kuwi un wax farqi uma dhexeeyo deegaanada unbaa ka duwan deegaanadii ayaa ka duwan goobihii maandhow dagaalka ka dhacay dagaaladan waa dagaaladii ilaahay subxaana wa tacaala shareecadiisa lagula dirirayey wuxuuna u dhexeeya xaqa iyo baadilka waa tahay sheekhana waali ee, dagaaladu waa isku mid waxaan la socnaa dagaaladii hadda ugu dambeeyay iyo kii maantaba saraakiil askar badan oo murtadiin ah oo isugu jira macawisle iyo murtadiinta kale ayaa ku la-aanaya dadkaasi la-aanaya ehel iyo dad bay ka dhasheen yay tahay cidda qorshahan wadata oo dadkaasi dhiigooda ay rabto inay ku meel gaarto ee, ehelkaasna iga maxadana ugu jiro wiilishooda oo baaba'ay maxamuudow waa midda oo dareenka iyo danqashada leh qodobkaas dagaalkan cidda wadata daah ma saarno waa cid aan dadka muqokori degan ama maxaas degan ama hiiraan degan wax danihi aan u hayn ama guud ahaan dadka muslimiinka wax muslimiinta wax dan oo hayn aysan jirin cidda dagaalka wada cidda ra'iiska u ah waa maraykan shaki kuma jiro dacmiga iyo wax walba oo meeshaan looga baahan yahay towjiihaadkii talada cidda dhiibaysa waa maraykan iyo acwaantiisa Ee, cidda marka xaabada oo qoryaha lagu shidayana waa cidda talada u baahan waa dadkeennii annaga soomaaliyeed waa wiilashii annaga aan wada dhalannay waa dadkii ee, wax walba ay noo dhexeeyeen waa dadkaa khaldamay tanadana ka dhuntay cidda in ay la hadasho oo waxaasu ay u gurmato ay tahay waa cid kasta oo dareen leh waa cid kaste oo ay ku jirto danqasho dadnimo waa cid kasta oo faham diineed uu ku jiro ee, qaylo badanna waa jirtaa horeyna waa loo yidhi haddana waa leenahay ee, ma mudna waxa maanta dhacaya inay nagu dhacaan maxamuud tobanka wiil oo meesha taallo ma raba inaan magacyadooda sheega kulli waa garanaya shalay mehe daraad ayaa guryahooda laga soo waday deegaankooday nabad ku ahaayeen danta loo keene wiilashaas waxay xaq- waxay caawa ku maqan yihiin cid og ma jirto wiilka haddii aabbihii la weydiiyo wiilkiis wuxuu ku maqanyahan garan ma ciddii wiilashaan meesha ku tegay ahalka wa ahayd haddii la weydiiyo ma garanayaan annaga ma rabno inuu qof qof gaalnimo ku dhinto asoo sharci ilaahay la dirira qof inuu dhinto ma rabno annaga waxaan rabadka inay noolaadaan muslimiin ahaadaan annaga waxaan rabadka in ilaahay ababuuri addooma u ahaadaan subxaanahu watacaala dadkaan inaysan maraykan addooma u noqon dadkaan inaysan etoobiya addooma u noqon dadkaan cidda ay addoomaha u yihiin ay ka amar qaadanayaan allah inuu noqdo subxaanahu watacaala sidaan dhacaysana ilaahay ma ogolo waxaan dhacaya waa wuxuusan ilaahay ogolayn subxaanahu watacaala waxa dhacaya waxa weeye waa dhiigbax xun oo ku socdo dadka soomaaliyeed khaasatan dadka ku nool wilaayada islaamiga ee hiiraan barigeeda waa waxa aan isleenahay waa wax mudan cid kasta oo wax fahmaysa in ay garato cidda maanta inay ka hadasho ay tahayna cidda ugu muhiimsan maxamuud qof kasta oo dareen iyo danqasho ku jirta oo meeshaas jooga ilmo mooryaana oo aan qiimo ku fadhin oo ay ka dadnimo badan yihiin oo ay ka faham fiican yihiin baa guraya afar ururinaya saacadihii ugu dambeeyey dadka laga xiray deegaanada moqokori iyo eriya aboorey iyo dadka laga xiray oo xabsiyada loo taxaabay waa tiri aad u badan maxamuud waxaa ka dhacaya meesha la yidhaahdo bulibardaa qaar lagu xirxiray qaar baa muqdisho lagu qabtay beled weyne oo wada muhandad ummad jirta oo micno leh oo dadka soomaaliyeed ay garanayaan oo dadnimo iyo lagu ogyahay muxuu ahaa adkaysi lagu ogyahay maxaa dadka dhanka shareecada iyo la dirirkeedana u sahla u fududeeyey in ay fahmaan waxa ayaga aan dani ugu jirin hadday tahay adduunyadooda iyo diintooda midna inay fahmi waayaan ilaa hadda ma aana fahmin wiilka saaka inta kasoo tegay maxaas ama hees iyo teedaan kasoo tegay ama moqokori iyo kasoo tegay meesha la yidhaahdo bulcala kasoo tegay oo caawa ku dhimanaya meesha la yidhaahdo ceelqooxle iyo duleedkeeda ku maydaya oo ku tegaya muxuu xaqiijinayay waalidkiis muxuu ku jawaabayaa hooyadii wiilkaas dhashay maxay leedahay aakharasi wiilka maxaa ugu horeeya wuxuu la diriraya maxay ahaayeen hadduu noolaan lahaa u diriri lahaa wax xaqiijin lahaa soo xasili lahaa reerka u imaan lahaa maxay ahaayeen marka meeshaan maraykan ayaa meeshaan hoggaankiisa dhigtay waana lagu wada dhegay waxa caawa murugada nagu hayna waa intaas waataa sheekhana marka gebagabadii ee, waraysigaada maxaa fariina kusoo gabagabaynaysaa maxamudu marka hore ilaahay baan horta ugu mahad celinaynaa subxaanahu watacaala ee, nasrigan aan helayno isaga laftiisa waa imtixaan ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaanahu watacaala inaanan ee, marna hilmaamin ama aanan ka tegin inaan ugu mahad celinno nicamka kala duwan oo uu noo gelayo ee, sidii aan horeyba u dhihi jirnay walaalaha mujaahidiinta ah oo ayagu ee, la xisaabtamaya ilaahay cadowgiisa iyo dadkaas xaqla dirirka ah, shahaada la dirirka ah ama xaabada lasoo abaabulo ha noqdeen ama gaaladaas asalkahoo meesha joogto kirishtaanka waaweyn ha noqdeen ama ridadan dhardhigatay oo cumalada ha noqdeen ayaguna waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wbaarak allahu fiikum ilaahay gumadihiinna iyo qalbiyadiinnaba ha sugo ilaahay subxaanahu watacaala dhaawiciinna ha buskeeyo mariidkiinna allaha caafiyo ee, shahiidkiinnana ilaahay subxaanahu watacaala ee shahaadadiisa ha u aqbalo Ee, fariintaydu waa tii aan dhihi jirnay wax kaloo hadda ziyaada maxamuud ma jiraan si guud dadka muslimiinta ah caam ahaan khaasatan dadka soomaaliyeed ama qaybta ee, maanta dadka reer hiiraan waxaan leeyahay waxaa weeye waxa lagu soo duulay waa diinteennii waa dalkeennii waa dadnimadeennii ee, waxaan waxaan ugu baaqayaa ama fariintaydu ay tahay inaan diinteenna difaacanno inaan sharafteenna difaacanno karaamada aan leenahay dadnimo islaannimo ee jiritaankeenna waa inaan difaacanno ee dadka muslimiinta ah intaasaan leeyahay dadka ee si guud dadka aragtida leh wanaagsan ee wax ka tari karo qaban karo dadkeenna muslimiinta ee aan wada dhalannay ee la khalday diintooda laga saaray asalkoodii laga bedelay gaalnimada lagu kuusay wax maanta ay xaqiijinayaan oo ognahay aysan jirin cid kasta oo gaari karta khaasatan dadka hadda qabaaisha la khaldaya cid kasta oo talo ku leh war laga maqli karo waxaan leenahay ilaahay shareecadiisa iyo diintiisa asagaa iskale asagaa difaacanaya isagaa soo dejiyey isagaa nebi maxamed ugu dambeeye usoo dhiibay calayhi salaatu wasalaam dadkeedana waa guulaysanayaan waa la hubaa asagaa ballan qaaday wa kaana xaqan calayna nasrulmu'miniin marna lagama qaalib noqon karo وإن جندنا لهم الغالبون إلهي سبحانه وتعالى شريعة دي سجى متلية سجى إلى شنية ضد كذا سجى إلى شنية غلبة يجوشي عاقبة ونكسن أيها يلونية ضد كان بدبادة النجربان دعوذي أن ودني iyo mas-uuliyaddiina saarnayd waxay sheegaysaa dadkan in loo digo fariin la gaarsiiyo loo caqli celiyo waxaan aysan aan anfacaynin adduunyahan iyo aakhirahan midna aan u anfacaynin inaan ka waaninno qodobkaana waxaan leeyahay cid kasta oo tari karta ama fariin gaarsiin karta dadka talada ka dhuntay oo khaldamay in aysan mas-uuliyadooda dayicin oo ay gartaan si guudna ilaahay shareecadiisa iyo diintiisa difaaceeda inay ballan noo ahaato ayaan dadka leeyahay hada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا شيخنا الوالي كاسي دقيس الوحوها ولي الله سامي جهيران شيخ قلد أبو نبهان وغريسي قارة إلي يلتي إذاعة سلامي الأندلس كان وريستي حالته قدم بي أي ولايد هيران جزاك الله خيرا وبارك الله فيك شيخنا الوالي aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow oo waraysi gaar ah la yeeshay waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan haddaba waa sidee habsami u socodka howlgallada mujaahidiinta ee bariga wilaayada hiiraan maxaan ka ognahay khasaaraha lixaadka leh ee murtadiinta kasoo gaaraya howlgallada socdaa imise deegaan ay mujaahidiintu kula wareegeen howlgalladan dhowrka bilood socdaa maxaase ka jira in cadowga deegaano cayiman lagu soo kuusay haddaba waxaa arrimahaasi ila falanqeynaya walaalkeen maxamed xasan alfaatix ugu horreyn maxamed een soo dhowow maxaan ka ognahay howlgallada baaxadda leh ee ay mujaahidiintu ka wadaan bariga wilaayada hiiraan bismillaah aad baad u mahadsan tahay maahir Een, tan iyo bishii shacbaan ee lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgallo fariid ah ee waxay ka wadeen deegaano dhowr ah oo dhaca ee bariga wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya Een, howlgalladan ee, waxaa ka horeeyey een, dagaallo goosgoos ah oo mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ah bishii rajab ee lasoo dhaafay ku dhex mareeyey duleedka ee, degmada buulaburte deegaano dhaca sida een, deegaanka beerayabaal een, maleeshiyaadka murtadiinta iyo saraakiil ay ka mid ahaayeen sambalolshe iyo nin lagu magacaabo yuusuf dabageed ayaa kolkaas een, waxay iclaamiyeen een, ololo ka dhan ah mujaahidiinta wayna ogeynay ee, bakti afuufkii iyo buolo xuuftadii ay ka sameynayeen buulo burta iyo hareeraheeda cali jeete iyo sambalolshe Een, dagaaladii beerayabaal markii lagu kala adkaaday oo allah fadligiis mujaahidiintu ay eh, dagaalkaas ku adkaadeen Een, waatii mujaahidiintu weeraro cagmarinah ay ka fuliyeen Een, saldhigyo murtadiintu ay ku lahaayeen banaanka aboorey Een, waxaa xigay een, in bishii shawaal ee lasoo dhaafay mujaahidiintu ay la wareegeen gacankuhaynta deegaanka aboorey oo qiyaastii shan iyo labaatan kilomitir u jira een, degmada buulo burte Ay- mujaahidiintuna waxay eh, saydareeyeen een, wadada laamiga ah ee xiriirisa buulo burte ilaa iyo beledweyne inta u dhexeysa marka laga reebo deegaanka lagu magacaabo halgan oo ay ku sugan yihiin cutubyo ka tirsan ciidamada xabashida etoobiya maahirow eh, wixii xilligaas ka dambeeyey taqadumka mujaahidiinta ayaa een, sii socday ee bariga hiiraan Een, aboorey kadib eh, waxay mujaahidiintu usii gudbeen oo ay la wareegeen gacan ku-haynta deegaanka istiraatiijiga ee lagu magacaabayo soman deegaankaas oo ah deegaan buuro leh ee isku xira isku socodka een, dhowr degmo iyo deegaan oo ka tirsan wilaayada Een, markii halkaas ay wax marayeen een, waxaa xigtay in eh, bishii eh, shawaal ee lasoo dhaafay mujaahidiintu ay la wareegeen degmada aadinyabaal Een, wixii la wareegidii aadinyabaal ka dambeeyey haddana eh, bishii may ee lasoo dhaafay een, oo ku beegneed eh, dulqacda eh, bilowgeedii mujaahidiinta ayaa qaaday xamlo een, ay ugu hinqanayaan ama ay ugu ruuqaansanayaan dhanka eh, degmada muqokori Een, maahir markii halkaas ay wax marayaan waxaa dhacay runtii dagaalo malxamad ah oo lagu dilay laguna dhaawacay boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta Een, dagaalkan waxaa ka qayb qaadanayay eh, dhinacyo kala duwan oo ka mid ah cadowga eh, duulaanka saliibiga kusoo qaada soomaaliya haddii ay ahaan lahaayeen een, maraykanka een, xabashida etoobiya iyo eh, dowladda ridada ee turkiga dhammaantood waxay isku dayayeen in maleeshiyaadka murtadiinta ay mujaahidiinta ka difaacaan iyagoo eh, dhanka cirka cadowgaas ee maraykanka iyo turkiga ay ka taageerayeen markii dambe dowladda xabashida etoobiya qudheeda diyaaradaheeda ayaa ka qayb qaatay oo waa la ogaa in eh, deegaanada qaar ay fuustooyin ku tuurayeen aadinyabaal ilaa iyo deegaanada muqokori u dhexeeya Ee, bishan dilxija ee, duleedka degmada muqokori waxay ee, martigeliyeen deegaanada dhaca dagaalo malxamad ah oo qiyaastu ay sheegayso in wax ka badan laba boqol oo ka mid a maleeshiyaadka murtadiinta lagu dilay saraakiil sasare ay ka mid ahaayeen oo cabdiraxmaan xujaal oo ee, laga xusi karo Ee, waxaa la dhihi karayaa madaxweyntii maleeshiyaadka murtadiinta een, waxay ku hobteen dagaaladan ka socdo bariga hiiraan laga soo bilaabo ee, deegaanka aboorey ilaa iyo ee, deegaanka lagu magacaabo cilhariiri Een, horaantii bishan ee, dilxija mujaahidiintu waxay la wareegeen gacankuhaynta deegaanka cilhariiri waxayna eh, hadda kaabiga ku hayaan halka loo yaqaano mooro ari marka dagaaladu sidaas ay ku socdaan mahir waa gartay een, maxamed khariirad ayaa horteenna taalla een, khariidadda een, horteenna taalla maxaad dhegeystayaasha uga sheegi kartaa Een, khariidadan een, amba maapkan horteena yaal maahirow een, waxaa ku cad deegaanada mujaahidiintu ay la wareegeen iyo deegaano hadda lagu loolamayo tusaale ahaan isbuucan mujaahidiinta ayaa ka dhaqaaqay ee, deegaanka lagu magacaabo mubaax oo qiyaastii sideed kilomitir u jira degmada aadinyabaal mubaax wuxuu ka tirsan yahay bariga hiiraan Een, sida khariirada ku cad waxay la wareegeen ee isgoyska ee muhiimka ah ee qaycad lagu magacaabo isgoyskan wuxuu isku xiraa deegaano iyo degmooyin dhankan een, haddii aan eegno wuxuu aadaa xaawo gadiid dhankan kale mubaax ayuu aadaa dhankaas kale wuxuu aadaa ceel hareeri dhanka kalena wuxuu aadaa ceel qoxle ilaa iyo muuqokori Een, marka waxaa muuqata in mujaahidiintu hadda een, dagaalada ay maalmahanka ka jireen een, halka lagu magacaabo ceel qoxle iyo iskuuskan ay la wareegeen ay kala go-een maleeshiyaadkii ee, u gurmanayay dhanka aagga ee, ceel hareeri Een, iyo dhanka xaawo gadiid meesha lagu magacaabo maleeshiyaadkii ee, gurmadka uu aadin lahaa way kala go-een Een, waxaa muuqata in mujaahidiinta marka dhanka yasoman ay kasoo taqadumeen oo maanta ay deegaano la wareegeen hadda eh, moqokori ay ku jirto xaalad eh, qalqiil ah Eh, sidoo kale halka lagu magacaabo moro ari iyana eh, maleeshiyaadka murdiintu ay ka farxanayaan dhankan kale haddaan eegnano tardo waxay ka mid ahaa deegaanada dhaca bariga wilaayada hiiraan ee duleedkeeda maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka dhacayay weeraro ay mujaahidiintu ku xasminayeen saldhigyo maleeshiyaadka murtadiinta halkaas ay ku lahaayeen marka haddii aan isku soo duubno een, istiraatiijiyadda ay mujaahidiintu ay ku wadaan howlgalkan runtii cadowga ayay faylaha ka goysay istiraatiijiyaddan een, tadxiyo nafhornimo iyo juhdi jabbaar ah oo ay mujaahidiintu ay sameeyeenna waxay sababtay in maleeshiyaadkii murtadiinta ee dhibka ku hayay shacabka muslimiinta ah laga horleexiyey haddana deegaano muhiim ah laga faramuroojiyey Ee, sida aan ku dhegeysanay wareysiga ee waaliga wilaayada islaamiga hiiraan sheekh guuleed ee abunabhaan Een, waxaa ee, in la xuso mudan ee, mayrow deegaanadan hadda mujaahidiintu ay futuuxaadka ka wadaan oo ay furanayaan murtadiintana ay ku edbinayaan waa deegaanadii eh, sanadii labada kun labaiy labaatanka dhammaadkeedii ee ay ka bilaabatay xamladii ashaadala dirirka ahayd ee xasan gurguurte oo kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga ee dalka soomaaliya waxaan rajaynaynaa eh, nasri iyo futuuxaad insha allah aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsantahay walaalka maahir bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadaleynta iyo guudmarka marigaha islaamiga ah caawa qodobo dhowr ah inuu kusoo qaadan doono balse qodobka ugu horreeya ayaa wuxuu yahay howlgallada mujaahidiintu ay fuliyeen afar labaatanki saac ee lasoo dhaafay qaybo ka mid ah mareegta faafreebka wararka haddii aynu soo qaadano faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerarkii mujaahidiinta ay maanta cagta ku mariyeen xero ay maleeshiyaadka riddada kaga sugnaayeen duleedka deegaanka ceelqooxle ee wilaayada hiiraan taas ay ku dhinteen murtadiin gaaraya ilaa iyo toban halka ay dhaawacyaduna gaarayaan toddobo mujaahidiintu waxay kusoo qaniimaysteen weerarkan afar qori oo r b g ah hal qori oo b k m ah shan qori oo a k afartan iyo toddoba ah iyo gaari nooha ah murtadiintii goobta ku halaagsantay waxaa ka mid ahaa abuukar cismaan xaale gaabow cabdulaahi cilmi waa sarkaal waana baktiyey yuusuf barqadle xuurshow golgoley ku magac dheer cumar muumin oo ku magac dheer sanqoole muuse cabdi makraan oo ku magac dheer ciyi dheere iyo shariif geele axmed garaad sidoo kale murtadiintii lagu dhaawacay weerarkaasi waxaa ka mid ahaa muuse cali xaale waasuge oo ku magac dheeraa naliye sidoo kale xuseen biyow guure oo asna ku magac dheer cali rarte cabdulle jimcaale jumbur oo ku magac dheer jarjar iyo colow guure hagar oo ah sarkaal islamarkaana si xun ugu dhaawacmay goobta dagaalka shabeellada dhexe mujaahidiinta ayaa maanta qarax ku gubay gaari cabdibilaah oo ay la socdeen midhashaad murtadiin ah kuwaasoo marayay duleedka degmada cadale waxaana qaraxaasi ku dhintay laba askariya halka lix kale ay ku dhaawacmeen wilaayada gedo mujaahidiinta ayaa gudaha degmada beledxa waxay qarax kula egteen maleeshiyaad ka tirsan ridada gaar ahaan kuwa sirdoonka waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah mareegta faafreebka wararka iyo wararkii howlgallada ee maanta lagu qoray qaybo ka mid ah haddii aynu halkaa uga gudubno markana aynu soo qaadano shabakadda wararka soomaali miimo qodob ka mid ah warbixinadii maanta lagu qoray jenaraal ay yuhuuddu sheegtay inay duqeyn ku dishay oo si lama filaan ah loogu arkay fagaare ku yaala caasimadda iiraan webka soomaali miimo ayaa warbixintaasi lagu qoray waxaynu ku bilaabanaysaa sida tan malaayiin qof oo iiraaniyiin ah ayay lama filaan ku noqotay in goob fagaaraha ay ku arkaan mid ka mid ah generaalada ugu sarreeya ciidanka ilaalada kacaanka dowladda shiicada iiraan kaasoo isbuucii lasoo dhaafay la sheegay in lagu dilay duqeyn xagga cirka ah jenaraal ismaaciil kani ayaa lagu arkay isagoo ka qaybgelaya isku soo bax dabaaldeg ah oo maanta ka dhacay magaalada caasimadda ee tahraan kani oo boqolaal kun oo ruux kula hadlayay fagaaraha xorriyadda ee caasimadda iiraan ayaa ku faanay in isaga iyo ciidankiisu ay jebiyeen yahuudda telefishinka rasmiga ah ee ku hadla afka dowladda shiicada iiraan ayaa si life ah u tabinayay khudbadda uu jeediyey ismaaciil kani arrinkaasoo mar qore wax ka bedelay aaminaadii ay bulshadu horey u aamineen inuu dhintay taliska ciidanka yuhuudda ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray isbuucii lasoo dhaafay ku sheegay in duqayn diyaaradeed lagu dilay jenaraal kani oo ah taliyaha ciidamada loo yaqaano faylaq qudus wargeyska caanka ah ee new york times oo horey u tabiyey warkan oo ku saabsan dilka jenaraal kani ayaa ka cudur daartay wuxuuna saraakiisha ciidanka yuhuudda ka eedeeyey kuwo marin habaaminaya warbaahinta bishii oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay ayay yuhuuddu sidan oo kale u sheegeen in jenaraal iiraani ah lagu dilay duqeyn ka dhacday magaalada bayruud ee caasimadda dalka lubnaan balse markii dambe ay sheegashadaasi beenowday warbixintii soomaali miimo ayaa halkaasi noogu eg bal markana websaydka islaamiga ee caalamada iyo mid ka mid a warbixinadii maanta lagu qoray isku soo baxyo dad ay ku dhinteen oo gelgelay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya iyo magaalooyin kale oo dalkaasi ka mid ah kenya waxay sanad kadib maanta mar kale martigelisay dibadbaxyo aada u ballaaran oo ay dhigayaan dadka kenyaanka ah kuwaasoo ka cabanaya tacdiyo kala duwan oo ay ku hayso dowladda kenya kadib diyaargar uu maalmo qaatay oo ay ku jireen dadka kenyaanka ah ayaa waxay dibadbaxyadu ka bilowdeen magaalooyin dhowr ah oo ku yaala kenya oo ay ka mid tahay caasimadda nairobi halkaas oo waa berigii saaka isugu soo baxeen kumanaan dad ah dibadbaxyada ayaa ah waxayna dib ugu soo laabteen bartamaha juun kadib markii uu caro dadweyne dheliyey fal dil ah oo lagu eedeeyey ciidanka booliska kuwaasoo xabsiga ku dhex dilay nin caan ka ahaa baraha bulshada maanta oo arbaco ahayd ayay dadku isku ballansadeen dibadbaxyo ka dhan ah dowladda kenya kuwaasoo dalbanaya in la joojiyo tacdiyada dowladdu ku hayso dadka rayidka ah ciidamo booliisah ayay dowladda ciidamo booliisah ayay dowladdu kenya u howlgelisay qamcinta dibadbaxyaasha warbaahinta maxalliga ah waxay soo tabisay in ciidanka kenya ay rasaas noolnool u adeegsadeen dadkii kacdoonka ka sameeyey ismaamulada kala duwan ee kenya waxaana la xaqiijiyey in dibadbaxyada ka dhacay nairobi ay ku dhinteen ugu yaraan laba xubnood cisbitaalada nairobi waxay sheegeen in siddeed qof oo kale ay ku dhaawacmeen dibadbaxyada socda muuqaalo iyo sawiro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayey ciidamada booliska oo sunta dadka kaga ilmeysiisa iyo rasaas noolnool u adeegsanaya dadka shacabka ah gaadiid waaweyn ayay sidoo kale adeegsanayeen booliiska dowladda kenya ayaa amar ku bixisay in wariyayaasha aysan si toosa u timin dibadbaxyada socda si loo qariyo dembiyada dilka iyo dhaawaca ee ay geysanayaan ciidamada ammaanka ganacsiyada magaalada ayaa maanta xirnaa waxaana ka mid ah suuqyada ay soomaalidu ku ganacsato ee islii dibadbaxyadu waxay isku bedeleen dhac toosa iyo iska horumaadyo dibadbaxyaasha ayaa isku soo baxyadan ku soo aadiyey sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay dibadbaxyadii ka dhanka ahaa dowladda ee looga soo horjeeday koruqaadista canshuuraha oo ay ku dhinteen ugu yaraan lixdan qof halka labaatan kalena lagu la-yahay qormadii websaytka calamada ayay taasi aheyd markana warbixinta ugu dambaysa oo aynu kusoo qaadanayno xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaa ah xildhibaan quus iyo rajabeel ka muujiyey dagaalada ay kaga jiraan gobolka hiiraan waa warbixin lagu qoray websaytka reediyoga alfurqaan cabdiraxmaan gurey oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda hirdada soomaaliya ayaa sheegay inuu maalinba maalinta ka dambaysa kusii adkaanayo dagaalka ka socda gobolka hiiraan wuxuu tilmaamay inuu culays xoogan ku hayo isagoo qiray inay uga leedeen askar badan xubintii adalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaa intaa noogu eg bal markaan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed si uu halkiisa uga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abusheyba للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى رغم طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisii dambe ayaannu isla soo gaarnay kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee mudug iyo howlwadeennada maktabka diiwaanka sakawaadka ee wilaayadaasi dowlo sharci ahna ay barbar socotay ayaa ka dhacay degmada jowle ee wilaayada mudug kulanka wadatashiga ah ayaa waxaa looga hadlay sidii loo dardargelin lahaa howlaha maktabka diiwaanka sakawaadka ee wilaayada mudug munaasabada gebagabada kulanka iyo dowlada sharciga waxaa laga jeediyey kalimaad kala duwan ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay howlwadeenada maktabka diiwaanka sakawaadka ee wilaayada islaamiga ah ee mudug ee kulanka iyo dowlada loo soo gebagabeeyey maanta waxaan u fadhinaa ikhtaam dowro magaceeda la yidhaha mucaad ibnu jabal shacaarkeedna uu yahay khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum dowradaas oo noo bilaabatay laatii toddobada bishan maantana ay soo dhammaatay laatii sagaalka inuu soo dhammaatay dowrada waxaan ku qaadanay kutubo fara badan iyo cilmi fara badanaan ku qaadanay kutubadan ku qaadanay waxaa ka mid a tafsiir qur-aan kariimka waxaa kaloo ka mid a kutubadan ku qaadanay adacwat ilallah waxaa kaloo ka mid a kutubadan ku qaadanay alamaana kutubada kalean ku qaadanay waxaa ka mid a dowrada shuruudda sakada iyo waajibnimadeedii waxaa kaloo ku qaadanay al-amnu amnigana waan ku qaadanay waxaan ku qaadanay muxaadaraad kala duwan waxaan ka codsaynaa maktabka sare iyo maktakawaadka ee zakada walaayada islaamiga mudug in dowraadka noocan oo kale noola soo celcelsho iyo kuwa ka qiimo badanba waa ka codsaynaa in badan waan ku celcelinaa anagoo sakadan ilaahay subxaanahu watacaala kugu waajibay annagana ilaahay baa inaan qaadna noo soo diray intaa faa'iiday noo taha annaga dhanba wax khasaaraa qafay ugu jirto ma ay jirto marka waa in lagu qanciyo walaalow ilaahay subxaana watacaala amarkiisaad qaadanaysaa waajibka ilaahay ku saaranaad gudanaysaa haddii allikuna masaakiinta baa lagu kaalmaynaya diinka islaamka loogu adeegayaa gaalada diinka ilaahay kusoo duushaa lagula dagaalamayaa waa in dhinac walba laga tuso biidni illahi tacaala go-aankaas marka waa inaan qaadano dhammaantayna meel kasta oon tagno insha allahu ilaahay subxaanahu watacaala anaan ugu dhowaanaynaa wax haddii alla kuroon ayaga lagu raaligelihayo ma ah wax haddii alla kuroon maktabkii soo dira lagu raaligelihayo ma ah marka ilaahay subxaanahu watacaala in loogu dhowaado shay walba oo cibaadaah haddii shuruuddii loogu talagala au helo waa cibaado fadhi hadduu raba ha ahaa fadhi keligiis haddaad meel fadhiisato oo nidaamkii loogu talagala laga helo waa cibaado laakiin haddaad daashado afar iyo labaatan bilood socoto oo qaabkii loogu talagala wax ka dhinmaan hal santiyo ajar laga heli maayo marka insha allah ilaahi subxaanahu watacaala waxaa weydiisanaynaa inuu shaqada noo fududeeyo meel walba ay ahaato ilaahi subxaanahu watacaala uu barwaaqo sanadkeeda kale nagu gaarsiiyo intii joogta ilaahay ayaa mahad iskale subxaanahu watacaala kulankan isugukaan iga keenay ayaanta waxaa lagu qaatay shay qaaliya oo ilaahay noo qadaray allahaasaa mahadan la koobi karin leh uma dibadeed walaalihii waxaan uga mahad celaynaa sidaan quruxda badan u hinaaniyayo annagana kugu qaata allah naga dhigo ilaahay baa mahad iskale subxaanahu watacaala makaankan wanaagga badan isugu keena keenay kitaabka ilaahay anagoo falanqayhaynaa bacd allaahi haddana walaalaha arrinkaa juhdi gelshagan ayagana mahad u celihaynaa walaalaheena wilaayada mudug taariikhdu markay ahayd dowladda waxaa la bilaabay labaatan iyo toddobadii bishii labay tobnaad kun afar boqol afartan iyo lix saddex maalmood ay socotaa bisha labay tobnaad sagaal iyo labaatankeedii ay kusoo gebagabowd saddex maalmood ay socotay taarikhda xilliga markay ahayd ninkii ku xisaabtama yaqaan san waa ka bedelneed farqi badanaa udhexeeya maalintan iyo maalintii kale intaasoo magaalo intaasoo meelood yaa ilaahay noo furay awoodda ilah baa iskale subxana watacaala asigaasaan u tiirihaynaa cid kaloo iskale ma jirto waana nicam in laga shukriyo ay waajib sida ilaahay baa yidhi la in shakartum la aziidannakum wala in kafartum ina cadaabi lashadiid iyadana sidaa in loo ogaado waxaan kusoo gaabiha ala soo gebagabeeyaa la yidhi ragga sakawaadka walaalaha sakawaadka shaqo ayay hayaan oo muhin ah iyaguna sidii awaamirta ilaahay uu u bixiyey culummaduna ay nagu maxaadaraysin in lagu wadaa iyadana la doonaya adduunyadu waa walax laba maalmood waxaa laga yaabaa safar dheer inaad ku timid saddex bilood afar bilood asocohe inaad ajir niyeysato markii dhib badan lala kulmaa dheelmad iyadana ajir inaad niyeysato si ilaahay ba kugu fududeeyo yaa ragga laga doonayaa adduunyadu wax gaabo waa marka himada inaan mid caaliya ka dhigno oo inay noo fududaahay aan niyada siino nin shaaciru wuxuu leeyahay idaa aradta calaa amrin muraamin falaa taqnac duuna nujuuminow amar haddaa doone ninka xidigaha himadaada xidigaha ninka la yidhaha kasuk meel kasugaysa ku hornow leeyahy adduunyada markay si guud waa wax iska basiiran waxba ahayn waa waxaan lasii joogayn dad adduunyada markay sidaa in lagu xisaabtamo nin shaaciraa soo gaabi wuxuu leeyahay soo ka hadlaya nabigana sal ly slam wuxuu ku geeriyooday lixdan iyo saddex sano maaho cimri qaalibka marka waxaa waaye lixdan kaa sano marka lixdankii inaan laga faa'iidaysan ayuu tusaaleeyey wuxuu leeyahay idaa caasha alfataa sitiina caaman fa nisful cumri yadhabu bilayaalinow wa nisfu nisfi yadhabu bidufuulati wa nisful baaqi yadhabu wahuwa laa yadri fataga canuga yaraa la yidhaah hadduu gaaraa la yidhi sitiina caaman lixdan sana hadduu gaaro fa nisful cumri buu yidhi cimriga markii laba loo qaybiyo qayb waxay ku tagta habeen ilaa haddii la tiro sanadka la tirsho haddii lixdan sano soddon sano maalin haddii la kala qaado soddonna waxay naqay habeen naqay marka soddon keliga soo qaado habeenki waa la hurdaa soo maalama cibaadaysto wuxuu sii qaybiyey soddonkii wuxuu leeyahy wa nisfu nisfi yadhabu bidufuulati haddii la sii qaybiyo shan toban soo haray soo maaha soddon dhallinyarnimay kaaga tagta shan iyo toban waa canug dhila markaasuu qaan gaaraba soo maa waxaa soo haray shan iyo toban wa nisful baaqi yadhabu wahuwa laa yadri buu shan iyo tobanka soo hartana habaan mubasa iyada fadhi ku diri sheeko waxaa loo jooga lixdankii sano meeshaas wuxuu uga yimid wax kama jiraan iyada raggayna marka waa dowladda xoogaa macalinku inuu soo geshay mooysa xoogaa dadaha dhibsada dowra nin dhibsada ma jiro sida waxbarasho cid dhibsada ma jirto taatanba haddii bil kastana loo qabaha dadka ragga loo qabaha way doonayaan maadaama adduunyadoodii aakhiradood ay ku jirto iyaga naftooda inay qaataan la doonaya sidaas qolada marka u cabaha qolo liidata inuu dareema markaas shicir yaro ku tiri wuxuu leeyahay laqad asmacta low naadayta xayanow haddaad wuxuu yidhi cid noolba u yeertay waad maqashay soo waaqaylisay laakiin walaakin laa xayaata liman tunaadibu cid aad u yeeri cid noolba ma ahanu waa cid عبرة واحد ولو كان وحو ولي إذا عاش الأبواب لك لقد أصبحت له ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي به ولو نارا نفخت فيه الأضاء ذو إن بالدبه هذا أفوفته ويحلعس ولكن أنت تنفخ في الرماد تمس هذا أفوفته كركي كاقلي هو إن أنا مركز دمس نغنى للدوين ما رجعينه وحبضنا لتوجيهي عن قاضن إن شاء الله تعالى بإذن الله باري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa gebagabada kulanka ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abuuxamsa oo la dardaarmay dhammaan howlwadeennada maktabka diiwaanka sakawaadka ee wilaayadiisa الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على محمد واله وسلم اجمعين قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين اولا الله تبارك وتعالى عما دليلنا ان بدن اولا نعبوري na heshiiyey annagoon ahayn haddana na nooleeyey maantay oo ilaahay kitaabkiisu talinayo haddana naga mid dhigay shaqaale diimeed inaan noqonno hadba fakrigii bannaan sidii loo buuxi lahay ay tahay alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahan uga mahadcelinaynaa suma waan u mahadcelinaynaa ayagana macallimiintii dowladda noo soo waday maalmihii saddexdii maalmood oo dowladda noo socotay qaybta ka ahaa oo runtii na baraarujiyey ayagana waan u mahadcelinaynaa jazaakum allahu khayran baarak allahu fiikum waxaan rabay in yar aan laba saddex aan dul istaago dardaarankayga waa midda koowaade waxaan dhihi lahaa jazaakum allahu khayran walaalka hadda hadlaya wuxuu ka hadlay ragga sakuurta ku aadan oo difaaca ku jira oo la-aantoodba aan la aruuri karin seke aysan aruurayn xaqiiq waaye laakiin dhanka kalena haddaan maal la helin oo aan maogtahay masaakiintii la caawin oo aan gaaladii wixii laysaga dhici lahay aan la helin oon kasnada wax soo gelin shaqada la hayaa qabyaa ku jirto marka jazaakum allahu khayran horta waa inaad ogaataan oo dareensanaataan faqri culus inaad ugu aadan tihiin islaamka aad ugu aadan tihiin waa inaad ogaataan midda kalena jazaakum allahu khayran waa inaan hoosta ka xariiqno inaan ku aadannahay faqri culus oo runtii markii dhinac laga fiiriyana waa rugni ka mid ah min arkaani islaam ka mid ah oo aan gudanayno markii dhinac laga fiiriyana waa caawimaadii ummadda muslimiinta dhexdooda masaakiintii musaacadadeedii tekadu marka macnaha ay ku fadhido ilaahay baa weyneeyey rasuulkiisaa weyneeyey calayhi salaatu wasalaam annaguna marka inaan sidaas u fahmino sidaas u qaadanno aad bay muhiim noogu tahay keliya waxaan rabaa inaan dhaho waxaa laga yaabaa shaqada inaan ku wada jirno oo maanta aan soo xaadirnay saddex bil afar bil hadba waxay nuu qaata aan wada galno oo maanta waxaad u socotaa hadday tahay inaad gudanayso rugni min arkaanil islaam ka mida inaad gudanayso ilaahay ku raalli gelinayso aad og tahay inaad ma og tahay islaamka aad halkaas ugu aadan tahay mar haddaad ogtood sidaas ku dhaqaaqdo tallaabtaad qaadaba ajir weyn weyn weyn oo ilaahay agtiisa ka xisaabanaad leedahay laakiin haddii aad u fikirto bal intay kugu qaadataba xoogoo caamila amaad ka heshaa haddii aragtidaadu noqoto de waxaad noqonaysaa nin maog tahay meel ilaa carra cantoobiyaad noqonaysaa adduunna wax kama keenaysid aakhirana wax kama keenaysid marka insha allahu tacaala axmaasheenna inaan ku dadaalno ilaahayna aan barino axmaasheennana aynaan burin siduu allahba leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha wa adiicu rasuul walaa tubdiluu acmaalakum axmaasheena inaanaan burin oo insha allahu tacaala aan u istaagno rugnigaas qodobka kalena wuxuu yahay annagu markaan intaa yaqiinsanno ummadda aan ka dhex adeegayno waa in aan ku qaabilno qudwo wanaagsan oo ay nagu daydaan oo ayaguna ay wax ku fahmaan haddii qofka la yidhaahdo warbarkabeeluhu isagaanba wax lagu leeyahay oqayna wixii un lagu leeyahay oo markaas ka muuqdo ha laga soo qaado keliya waxay noqonaysaa maadan gudan mas-uuliyadda ku saareed maadan gudan laakiin ummaddii in wacyigeeda kor loo soo qaado intii annaga ilaahayna fahamsiiyey aan magaranaysaa ummaddii ku wacyigelinno ninku uu fahmo horta waxa uu bixinayo inay tahay rugni min arkaan islaami ka mida inuu gudanayo inuu fahmo inuu fahmo deyn asaga lagu leeyahay inuu bixinayo inuu fahmo lays asaga saaran in moogtahay looga dejinayo ilaahay agtiis qofka xoolaha aan ka qaadaynaa marka fahamkiisa inaan isku dayno inaan kor u soo qaadno oo ummadda moogtahay aynaan u noqon dad xoola doonayo aanan u ekaan laakiin aan nahay ilaahay kitaabkiisa cid dhaqan gelinayso ayaguna ay naga mid yihiin intaas marka insha allahu tacaala waa ayadana waa baraarujilahay raggiga horreeyana waa dheheen insha allahu tacaala ilaahay kitaabkiisa qayb ka mid oo weliba rugniga saddexaad ah waaye waxa aad ku taagan tihiin raggan ay nasiibka u yeesheen ninba moog tahay shaqada de ayada hadda keligeedna kuma koobnidiine laakiin waxaan ka wadaa waa un qaybta hadda aad u socotiinaan ka wadaa mooga ayada kuma koobnidiin oo sakhrigii iyo sukuurtii ragga mujaahidiinta ku jiraana qaybaad ka tihiin oo qaarkiina shala laga soo saaray dorar laga soo saaray haddana inay u noqdaan diyaar u ah marka taana ka mid aad tihiin tanna insha allahu tacaala waa mid ayadana gooni inin ah waxaan isleeyahay marka fadli dheeraad ah oo ilaahay oo camalka dhexdiinna inka siiyey inay tahay baan anigu aaminsanaha marka adinku inaad aamintaan kuna howl gashaan insha allahu tacaala ummaddana loo dhimriyo mar kale mar kale waxaan ku celinaynaa ummadda in loo dhimriyo waxyigooda in kor loo soo qaado la isku dayo qof kasta waxa laga qaadayo waxa ay yihiin in la dareensiiyo la tusiyo la isku dayo jazaakum allahu khayran baaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guudahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى